فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa sideedda bisha dulxija sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah kumuu ahaa saxaabigii jaliilka ahaa ee uu carshiga raxmaanka la gelgashay geeridiisa goormee ayuuse geeriyooday kelimad ku aadan ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah ganacsada maandooriyaha ka ganacsada oo ugu dambeyn noqday imaam masjid waa ciwaanka warbixin ku saabsan qiso dhab ah oo ka dhacday dalka maraykanka qaybta sideedaad taxanaha dhabbaha horumarka iyo guusha ayaad sidoo kale maqli doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaas soo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka kumuu ahaa saxaabigii jaliilka ahaa ee uu carshiga raxmaanka la gilgishay geeridiisa goormee ayuuse geeriyooday waxaa kelimad ku aadan inoo soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin
ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردد كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عن
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد وأحداث الشهور برامج كان وهل ليني دعدوينك بلها السنة كدعه هو ذا أقوى وين bisha dilxij sanadii shanaad ee hijiriyada waxaa dhacday dhacdo aada u weyn oo naxdin lahayd taasoo ah sacad ibnu mucaad sayidul aws inuu geeriyooday bisha dilxija sacad ibnu mucaad ibnu nucmaan ibnu umrilqays ibnu cabdil ashhal al ansaariyu al awsiy صحابي جليل سيد aws ayuu ahaa ninkii aws ugu sarreeyey ugu madaxsanaa naqiibkoodii hogaamiyaha ahaa ayuu ahaa sida sacad binu cibaadaba uu ahaa hogaamiyihii khasraj ayuu isagu wuxuu ahaa qabiilka aws la yidhaahdo oo ansaarta ka mida ayuu hogaaminayey wuxuu kasii dhashay niman la yidhaahdo reer bani cabdi ashhal ayuu ka dhashay wuxuu ahaa saxaabi xaadiray beder ayuu ka qayb galay uxudna uu ka qayb galay dagaalkii khandaq ayaa waxaa ku soo gemay leeb nin ka mida gaaladii quraysheed oo la dhihi jiray xibbaan ibnu ciraaqa gamuunkaas ayaa ku dhacay muddo bil ah ayaa la daadaaweynayay oo nebigu sal allahu alay wasalam masaajidkiisa ayuu wuxuu uga dhisay teendha ayuu uga dhis si uu u soo booqdo oo meel u dhow ay noqoto wey halkaasuu marka uu lagu cilaajinayo uu ku sugnaa sacad ibnu mucaad wuxuuna ahaa min acdami annaasi barakatan fi lislaam markii muscab ibnu cumayr uu yimid isagoo daaci ah oo nebigu sal allahu alayh wasalama uu soo diray wuxuu ahaa dadkii islaamay ee islaamnimada qaatay kadib wuxuu u tegay tolkii reer bani cabdi ashhal wuxuuna ku yidhi kalaamu rijaalikum wa nisaa'ikum calaya xaraam xataa tuslimuu go-aan adag ayuu qaatay rajul buu ahaa raggiinna iyo haweenkiinna inaan la hadlaa iima bannaana ilaa aad ka islaamaysaan dhammaantood marka waa islaameen marka wuxuu ahaa min acdami annaasi barakatan fi lislaam saxaabiga jaliilka ah alladii ihtaza lahu carshu araxmaan limowtih sacad ibnu mucaad carshiga ilaahay baa u gariiray geeridii uu geeriyooday marka geeri aada u weyn bay ahayd arrin aada u xanuun badanna way ahayd islaamka dhexdiisa sacad ibnu cibaad radia allahu tacaala canhu xilligaas uu dhaawacmay oo masaajidka nebiga sala allahu calayhi wasalam teendhada looga dhisay wuxuu ahaa sacad nin u nool jihaadka runtii ducaa cajiib badan imaamu bukhaari fii saxiixi uu ku wariyo ayuu ku ducaystay xilligaas wuxuuna yidhi allahuma inaka taclamu annahu laysa axadun axaba ilaya an ujaahidahum fiika min qowmin kadabuu rasuulak wa akhrajuuhu wuxuu yidhi ilaaha waxaad og tahay inuusan jirin qof iga jecel inuu la jihaado qolooyin rasuulka ilaahay beeniyey kana soo saaray beledkii uu deganaa waa nimankii qurayshyada gaalada ahaa wey waxaan u malaynayaa buu yidhi dagaalkii inuu joogsaday dhexdeenna ahaa adunnu annaka qad wadacta alxarba baynana wa baynahum haddaba ducadiisa cajiibkeeda fiiri fa in kaana baqiya min xarbi qurayshin shay-un fa abqinii lah ilaahu quraysh dagaalkeeda haddii wax ka hareen oo lala dagaalami doono ilaahu ibaaqi yeeloo noolaada oon jiro wuxuu jecel yahay xayaatadiisa inay ahaato xayaatuljihaad annusratu diin illaahi subxaana wa tacaala nebiga garabsiintiisa iyo ugargaaridiisa ayuu u taagnaa noloshiisa dhan intaasuu rabaa inuu ku bixiyo fa abqinii lahu xataa ujaahidahum fiika ilaahu ibaaqi yeel ilaa aan nimankaa gaaladaa la dagaalama adiga darta wa in kunta wadacta alxarba ilahu haddaad dagaalkii uu joogsado dhammaadaba intaa uu ku eg yahana fafjurhaa wajcalhaa mowtii fiiha ilaahow burqi nabarkan igana dhig midkii ku dhiman lahaa iyada darteed u dhiman lahaa dhaawaca ilaahay dartii loo gaarsiiyey inuu u dhintuu jecel yahay haddaan dagaal jirin adduunyadan iyo nolosheeda iyo raaxadeeda iyo berbiriqda oo muuqato haddii jihaad jiro wuxuu jecel yahay jihaadkaas inuu la noolaado fii tuuli xayaatihi oo inta jihaadkaasi uu jiro noloshiisa ay jirtuu jecel yahay haddii laakiin jihaad uusan jirin adduunyada isaga tago wax qaymaa ma laha waa kuwa odayaashii nuqabadii qaymaha badnaa ee maanta ay tahay nuqabada muslimiinta inay ku daysadaan inay u noolaadaan liajli ljihaad fii sabiili illah ilaahay diintiisa inay u halgamaan kelimada ilaahay ay kor yeelaan ay wax kasta ka jeclaadaan nolosha adduunyado dhanna ay uga qayman badanta inay jihaadka u noolaadaan ama haddaan nolol jihaadi jirin yani wax nolole ma jiraan ilaah oofsa wey ducadaa markuu ku ducaystay nabarkiibaa burqaday wey qolooyin deris la ahaa oo masaajidka teenna uga dhisan reer bani khafaar ah ayaa waxay ku soo argagaxeen dhiiggan qulqulaya ee soo galay teendhadooda dhiig saa u qulqulaya markaasay la hadleen yaa ahla khayma maa haada aladii ya'tiinaa min qibalikum war maxay tahay xaggiinna waxa nooga imaanaya hawshani maxay tahay dhiiggan xaggiinna ka soo socday qulqulayaa muxuu yahay isla markaaba hadday soo baxeen waxay arkeen sacad oo dhiig ka burqaday oo markaa geeriyoodaba halkaasuu markuu geeriyooda sacad ibni mucaad radia allahu tacaala canhu waa manqabo aada u weynan badan inuu jihaad noloshiisa uu u jeclaa inuu u noolaaday liajli jihaad faqad nolol kaloo qaymalana uusan rabinba wax qaymaa aysan nolosha kale la lahayn wey marka taas wuxuu ku gaaray an yahtaza lahu carshu araxmaan limowtihi radia allahu tacaala canhu carshiga allah acdamu almakhluuqaad oo carshiga inuu u gelgeshay isaga dhimashadiis darteed wey qaymaha iyo sharafta allah subxaanahu wa tacaala uu agtiisa ka leeyahay bara ibnu caazib wuxuu leeyay radia allahu tacaala canhu nabiga ayaa loo soo hadiyeeyey xulla xariir isku joog xariir ah markaasaa saxaabadii waxay gudagaleen xariirtii saa inay u taabanayaan way la yaabayaan jileeceeda sidaad u jilicsantaha markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam atacjabuuna min liin min liini haadih ma waxaad la yaabaysaan xariirtan jileeceeda lamanaadiilu sacdin ibnu mucaad khayrun minha aw alyan istiraashooyinka jannada uu ku haysta sacad ibnu mucaad ayaa ka khayr badan kana jilicsan xariirtan quruxda badan ee lagu labisanayo ee nooca labiska ugu fiican la qaata ah yaa waxaa ka qaymo badan istiraashooyinka sacad ibnu mucaad uu jannada ku haysta wey marka sidaasuu ahaa sacad ibnu mucaad radia allahu tacaala canhu jari ayuu ahaa ku dhiiran yacni waxa weye diinta ilaahay subxaana wa tacaala difaaceediiyo koryeelkeeda tolkiina wuxuu sabab ugu noqday inay islaamnimada qaataan oo halgamaan oo mujaahidiin ay noqdaan ilaahay diintiisa u noolaada marka waxaa laga doonayaa oo ku habboon qudwa xasana inay ka qaataan odayaasha muslimiinta khaasatan nuqabada soomaaliyeed ee qabaa'ilka hogaamiya oo dariiqaas uu jeexay sacad ibni mucaad ay ummadooda u jeexaan islaamnimada ay ku hogaamiyaan diinta ilaahay darteed ay u noolaadaan xayaatadooda ay jihaad ka dhigaan adduunyada ay ka jeclaadaan ilaahay dartii inay u shahiidaan maalinkaasa qaymo yeelanayaan haddaan shahaado aysan jirin jihaad jirinna aysan nolosha adduunyadu qaymaba aysan lahayn ashahaada waalistishhaad waaljihaad fii sabiiliillah ayaa saxaabada noloshoodu ahayd wey taasayna jeclaayeen haddaanba jihaad jirin nolosha adduunyada wax qayma agtooda kama lahay mabaysan rabin inay ku noolaadaan sida sacad hadda meesha uu ku caddeeyey inuusan adduunya danka lahayn ee uu jecel yahay inuu ka geeriyoodo haddaanba jihaad jirin dad badanna jihaadkiiba dhibsanayaan ma dhammaado maxabadda la joojiyo ma dagaalka la joojiyo nolol ma jirto noloshaysa fahansanaynba xayaatadu waxay ku jirtaa jihaadka cizigu wuxuu ku jiraa jihaadka qofku haddaanba jihaad uusan jirin nool ma haysto muslimka wanaagsan ee waxa weye ee khayrka badan ee nebi maxamed ku daysanaya sal allahu aleyh wasalama saxaabada ku daysanayaa nool haddaysan jihaadba jirin nool ma ahan weye marka insha allahu tacala xalaqadeena inahaas ayaan kusoo gebangebaynaynaa wasubxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى بالطاعات يجود شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهاك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدم بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan خير وتبتسم الثغور خير وتنشرح الصدور خير ويشرق كل نور من خير أهل المشرق في صحبة القرآن خير نحياه كي نحيا بخير ولنا من الأسماء خير وعلى المسمى نلتقي daaciga ameerikaanka ah ee lagu magacaabo sheekh yuusuf astid ayaa isagoo ka qaybgelayay barnaamijka ayaamillaah ee ka baxa telefishinka aljaziira qaybtiisa mubaashirka waxa uu ka sheekeeyey qisada ganacsade ameerikaan ah oo maandooriyaha ka ganacsan jiray oo markii dambe qaatay diinta islaamka iskuna beddelay imaam masjid wuxuu sheegay shiikhu in ninkani uu maalin maalmaha ka mida yimid goob lagu qaybinayay manshuuraad islaami ah uuna codsaday in la siiya hal nusqo nusqadii la siiyeyna ay noqotay tarjamada qur-aanka kariimka ah اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
أحد إخوتي إخوتي في الإسلام اتصل بي ذات يوم على الهاتف
وقال أنه, أنه عندما كنا نوزع mid ka mid ah walaalaha aan islaamnimada ku walaalownay ayaa maalin maalmaha ka mid ah ila soo xiriiray wuxuuna igu dhahay markaan qaybinaynay manshuuraadka iyo madwiyaadkaaga waxaa noo yimid mid ka mid ah shakhsiyaadka maanduuriyaha isticmaala wuxuuna naga codsaday inaan siino manshuuraadka aan qaybinayno mid ka mid ah waxaan galnay masjidka waana ka cararnay albaabka ayuu noo soo garaacay waxaana ku nidhi maxaad doonaysaa wuxuu nagu yidhi waxaan doonayaa manshuuraadka mid ka mid ah markiiba waxaan siinay tarjamada qur-aanka wuuna naga tegay waxaana nidhi alxamdu lilaah mar kale ayuu nagu soo noqday wuxuuna nagu yidhi waxaan fiiriyey qur-aanka kariimka kadibna gacantayda ayaan ku aadiyey hal aayad anigoo leh aan arko haddii kan uu yahay kitaabka alleh bal inuu allaah ila hadli doono fartiisu waxay ku aadday aayad ku taallaa kala barka safxadda aayadda gacantiisu ku aadday waxay ahayd اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا The translation more or less it said for him وفهمها وفهم ترجمتها have I perfected for you أنه في هذا اليوم wuu fahmay aayaddii kadib markii uu tarjamada akhriyey wuxuuna gartay inuu allaah leeyahay waxaan ku siiyey nimcada tii ugu weynayd oo waxaan kuu doortay inaad i caabuddo kadib wuu nagu soo noqday wuxuuna nagu yidhi shaki kuma jiro in kani uu yahay kitaabka alleh isla maalinkiiba waxay igu keeneen gurigayga si rasmi ah ayuuna shahaadateynka ugu dhawaaqay muddo kadib wuxuu ninkii noqday imaamka masjidka san antoniyo ee gobolka texas dalka maraykanka وطبعا shahada نطق بالشهادة بشكل رسمي إذا ما صح التعبير after a period of time ثم بعد مرور فترة من الزمن أصبح إماما يعني ت- تحول San من Antonio Texas في مدينة سان أنطونيو في مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس guud ahaan dalalka yurub iyo reer galbeedka waxaa waayadii u dambeysay kusii faafayay diinta islaamka taasoo dhabayn u ah xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee tilmaamayey in diintan ay geli doonto guri weliba oo ku yaala dunidan حتى إذا الضوء اكتمل حفظا وفهما وعمل فزنا بأجيال الأمل طوبى لكل موفق واظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت barnaamijka aqooniyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta sideedaad dhabbaha horumarka iyo guusha waxaana soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi من ها هنا من قلوبنا بأرواحنا نفدي toddobaadkan xubinteena waxaan uga hadlaynaa ahmiyadda shaqada
آمن الزاهر من ها هنا من قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهر من ها هنا من قلوبنا shaqada waa dadaalka lagu bixiyo dhammaan howlaha uu qabanayo bini'aadamka sida hirgelinta heshiisyo shaqo iyada oo aan loo eegeynin nouca shaqadaas ha noqoto shaqo warshed mid macalinimo ganacsi beeraley dowladnimo ama waxyaabo kuwaas la mid ah sidoo kale fahamka islaamka ee ku aadan shaqada waa inuu qofka bini'aadamka ahi u shaqeeyo si uu u helo risqi xalaal ah isagoo kaga maarmaya inuu dadka kale wax weydiisto sidaas awgeed waxa uu islaamka ku dhiirigelinayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimka ah inay xoogga saaraan sidii ay u abuuran lahaayeen shaqo wanaagsan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
diinteena suubanna oo ah midna ugu hagaysa waddada guusha adduun iyo mid aakhiro ayay muslimiinta waxay ugu yeertay inay shaqo weliba ay qabanayaan sida ugu wanaagsan u qabtaan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey inuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay haddii qofkiinuu shaqo qabanayo inuu u qabto sida ugu wanaagsan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha waxaa jira shuruudo ku xiran in guulo laga gaaro
لا لسواه لأننا صناع الحياة صناع الحياة أواه يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي أواه يا shuruudaha muhiimka u ah in qofka uu guul ka gaaro shaqada uu qabanayo waxaa ka mid ah kow waxaa asal u ah guusha shaqadaada in qof weliba oo shaqaynaya laga helo alla ka cabsi sidoo kalena uu iska ilaaliyo inuu qabto shaqo xaaraan ah labo ka digtoonow waqti lumiska xilliga lagu jiro shaqada sababtoo ah arrintaas waxay sababaysaa in shaqada ay fashilanto saddex qabo shaqadaa u leedahay aqoon kana digtoonow inaad qabatid shaqooyin aadan aqoonteeda lahayn afar dhaqan wanaagsan kula dhaqan dadka aad shaqo wadaag tihiin shan ku dadaal horumarinta naftaada gaar ahaan horumarinta shaqooyinkaaga arrintaas waxaa maanta kugu caawin karaa inaad akhrisid kutubta laga qoray arrimaha la xidhiira shaqada ama aad dhegaysatid muxaadaraadka laga diyaariyey sidoo kale waxaa muhiim u ah in qofka muslimka ah uu ku faano shaqada uu hayo marnaba uusan ka xishoonin inuu ku faano shaqadiisa qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada waxay qariyaan shaqooyinka ay qabtaan arrintaas oo sababi karta in qofkii sameeya ay burburiso kalsoonida uu ku qabo naftiisa shaqada haysatid si walba oo ay u yar tahay ku dareen inay tahay shaqo wanaagsan maadaama ay tahay shaqo xalaal ah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaalin jiray ariga ilaa markii dambe uu noqday hogaamiye wax soo saarka shaqada waxay ku xiran tahay hadafka uu leeyahay qofka shaqada qabanaya haddii qofka wariyaha ah uu gudanayo shaqada saxaafadda isagoo og muhiimadda ay leedahay iyo kaalinta ay kaga jirto halganka lagula jiro guumaystaha wuxuu wariyahaasi noqonayaa mid wax soo saar leh oo keena afkaar cusub sidaasina waxa uu ku noqonayaa wariyo sameeya barnaamijyo dhaxalgal ah waxaana la mid ah dhammaan qaybaha kala duwan ee shaqooyinka wax soo saarka wanaagsan ee dhaqanka shaqada waxaa saameyn ku leh qofka shaqada qabanaya hadafka uu ka leeyahay shaqada
يا راية النفس به تسمو آه دستور الحياة به نهفو لجنة الخلد هي فشدو قرآننا يا راية تعلو يا راية النفس به تسمو تسمو دستور الحياة به نهفو لجنة الخلد هيا فاشدوا سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل
ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا